إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسو جني كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام وعن كسو بحني كتاب الجنايات ونقف لبنا درسنا كتاب الحدود كتاب الحدود حدود كتاب كيدي هذا محله باب حد حد الزاني هذا كان باب حد الزاني زاني حدكيسي بابكي كهلايي وي ان نسقوينك قبل سداسا كتال نسقوينك قبلنا باب حد حد الزنا زنا حدكيس بابكيس marka xad zina iyo xad zani xad zani zani waa qofkii zinaystay zinahana waa dambigi laftirkiisi labadaas nusqooyinka labadaba ku kala taala nusqooyinka gobolba mid ku taala marka xad marka la yidhahda luq ahaan waa almancu ilaa xadku wuxuu qofka ka celiyaa xumaanta sharcigana xad waxaa loo yaqaanaa cuquubatun badaniyatun muqadaratun sharcaa cuquubatun badaniyatun muqadaratun sharcaa liajli illaah waa cuquubo oo jidhka lagu dhufto oon cuquubo maal ahayn oo muqadar ahoo go-an oo aan lagana badi karin lagana yaray karin sharcigu intuu ku sheegay ilaahay dartiisna loo jideeyey taasaa waxaa la yidhaahdaa xad waa cuquubatun badaniyatun muqadaratun sharcaa waa ciqaab jidhka lagu dhufto oo qadaranoo sharcigu qadaran lagana badi karin lagana yaray karin ilaahay xaqiisa darteedna loo jideeyey marka xikam aad u badanaana ku jira xuduudda waxa weeyaan annahaa jawaabir wa zawaajir xikamkaas ku jira dhinac waa jawaabir xuduuddu oo waxa weeyaan waa kafaaratun liman uqiimat calayh xuduuddu kafaara guday u tahay dadka xuduudda laga oogo sida xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi waman asaaba min dalika shay-an facuuqiba bihi fi dunya fahuwa kafaaratun lahu qofkii dunuubtaas wax ka mida ku dhaca ee waxa weeyaan adduunka lagu ciqaabo kafaara gud ayay u tahay marka xuduuddu adduunka qofka laga ooga kafaara gud ay u tahay tan kaletana waa zawaajir oo waxa weeyaan qofka xuduuddan ku dhacay ee la ciqaabo asaguna u laaban maa dadka kale ee arka sida loo ciqaabayna u laaban maayaanoo waa ka joogayaan sidaa qur-aanka ilaah ku yidhi markuu xadka ka hadlaya tuugada wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaaan bimaa kasabaa nakaalan min allaahi wallaahu casiizun xakiim markaa nakaalka nakaalka waxaa la ihahdaa cuquubada lagu cibro qaato aa la yhahdaa nakaal marka waxa weeyaan gacangoynta tuugga gacanta laga jaraa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inay tahay nakaal macnaheedana waa cuquubo dadka arkaa ay ku cibro qaataan oo iyadoo kale aysan dib u samayn marka xuduuddu labadaas xikmo waa weynay leedahay waa jawaabir waana zawaajir waa jawaabiru qofkii waxa weyan xadka laga oogay nuqsaantiisi iyo kadaydaho dembi dhaafay u tahay waana zawaajir oo xumaantii ka celinayda qofkan laga oogay iyo dadka kale ee arka labadaba can abi hurayrata وزayd بن khاaلد الjuhني رaضي الله عanهma abu hurayra iyo زayd بن khاaلد الjuhني labadaas صaxaabi waxaa laga wariyay raضي الله canهuma أna rajuلa nin ninkaasoo min aلأcraabi reerbaadiyaha ka mida acraab waa ismu jamc laa waaxida lahu min lafdihi mrad mufrad ma leh waa ismu jamc acraab waa dadka miyiga dega waa dadka miyiga dega oo carabta a la yidhaahdaa acraab dadka miyiga dega weeye dadka miyiga dega aa la yidhaahdaa anna rajulan ninkaasoo min alacraabi dadka reerbaadiyaha ka mid a ataa rasuulallaahi rasuulka ilaahi ayuu u yimi sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow anshuduka billaah ilaahay baan kugu dhaarinaa ilaa qadayta lii waa inaad iigu xukmida bikitaabillaahi kitaabka ilaahay anshuduka bimacnaa as'aluka weeye waan kugu weydiisanaa billaahi allah marka hadalka macnihiisu wuxuu noqonaa laa anshuduka billaah ilaahay waxaan ahayn wax kale kugu weydiisanaa ilaa qadayta lii ila alqadaa'a lii bikitaabillaah kitaabka alle inaad iigu xukmida maahana wax kale kitaabka alle kugu weydi wax kale kugu weydiisanmaa ilaahay kitaabka alle inaad wax iigu xukmida maahane wax kale ilaahay kugu weydiisamaa ilaahay waxaan kugu weydiisanaa inaad kitaabka ilaahay iigu xukmido fa qaala alcaakharu midkii kalea wuxuu yidhi oo ninkaas ay isla socdeenoo ay isla dacwoonayeen wa huwa ninka kalaana afqahu minhu ka fiqi badnaa kan hor midkan reer baadiyaha maxaa yeele inuu ka fiqi badnaa laba shayaa kutusayda marka koowaad waa dhaariyey midkan reer baadiyaha nabiga anshuduka bilaahi ilaahay baan kugu weydiistay ilaa qadayta waa inaad iigu xukmidaa nabigana hadda waxaan kitaabka allahin wax kuma xukmiyo kitaabka alle waxaan ahayn wax maba ku xukmiyaba xukun kaloo wax ku xukmiyaa ma jirto marka uma baahnayn inuu yidhaahdo ilaahay waxaan kugu weydiisanaa inaad kitaabka alle iigu xukmida maxaa yaele xugun loo keenay wax kale maba ku xukmiya nabiga sala allahu calayh wasalam marka midkaas horo reer miigaa waxa weeyaan wuxuu yidhi anshuduka bilaahi ilaa qadayta ilaahay waxaan kugu weydiisanaa inaad kitaabka ilaahay ugu xukmido marka nabiguna wax kale wax kuma xukmi jirin taas waxay tusaydaa jafaafka iyo cadadayga reer miiga sababtoo ah waa dad ka fog goobaha cilmiga oo aan miiga ku nool marka cadadayga reer miiga ayay tusaydaa iyo siday uga fog yihiin cilmiga tan kale wuxuu yidhi fiiri ilaa qadayta lii waa inaad aniga io xukmida u yihi waa inaad aniga io xukmida saas saxna maaha waa inaadna kala xukmidaa sax marka labadaba waa lagu haystaa fa qaala alaakharu ninkii kale wuxuu yidhi wahuwa asagaana afqahu ka fiqi badnaa minhu midkaas reer miiga ah nacam uu yidhi haa faqdi kala xukmi baynanaa fiih ma uusan dhihin aniga iyo xukmi ee wuxuu idhi faqdi kala xukmi baynanaa dhexdeenna bikitaabillaahi kitaabka ilaahay ku kala xukmi waadan lii iina fasax inaan anugu hadlo marka fiiri hadalkiina waa idmaday ee iskama gelin tan kalena ii xukmi ma dhihine na kala xukmi ayuu yidhi marka labadaba waxay tusaydaa inuu ka fiqi badnaa fa qaala nabi wuxuu ihi qul hadal buu yidhi qul hadal qaala wuxuu yidhi inna bnii wiilkayga kaana wuxuu ahaa casiifan mid kiraysan calaa haadaa cinda haadaa ninkan agtiisuu shaqaalo ka ahaa inabni riwaayad bukhaariga waxaa ku sugan inabni haada taasuna macno weynay soo kordhinaydaa haadaadaas oo waxay tusaydaa ninkaas inuu joogay wiilku waana midda keenaydaa hadhow in nabigu xukmiyo sababtoo ah markii aabbihiis yidhi wiilkaygan waa sinays asna uu goortii fadhiyo inuu qirtay ay ka dhigan tahay maadaama uusan diiday marka riwaayadda bukhaariga ku jirtaa hadaada inabni haadaa wiilkaygan kaana wuxuu ahaa casiifan shaqaale inabni wiilkayga haadaa oo kan ah kaana wuxuu ahaa casiifan ey ajiiran casiifka waxaa la yidhaahdaa qofka shaqaalaha waa ajiir uu ku macnayah ajiir uu ku macnaya wiilkaygaan shaqaaluhaa calaa haadaa cinda haadaa ninkan agtiisuu shaqaalo ka ahaa oo waxa weeyaan ninkan xaaskiisuu u shaqaynayay ninkaanaas shaqaal ahaan u qaatay inuu xaaskiisa shaqooyinka ay u baahan tahay uu u qabqabto inuu u qabqabto marka xoogaa nin ajnabi ah oo islaamta ajnabi ka ah inuu shaqaalo guri loo qaato waa laga fiican yahy sababtoo culays inuu ka yimaadaan dhacdo fazanani wiilkaygu waa ka sinaystay bimraati ninkan xaaskiisa wiilkayga markaa wuxuu ka sinaystay ninkan xaaskiisa wa innii aniga ukhbirtu waxaa la ii sheegay uu yidhi dadan marka ahlucilmi ahayna u sheegay wa innii aniga ukhbirtu waxaa la ii sheegay anna calabnii wiilkayga korkiisa arajma dhagax ku dilid inay tahay wiilkayga inuu sharcan u mudan yahay haddii nabiga loo geeyo in dhagax lagu dilayo saasaa la ii sheegay faftadaytu minhu waa ka furtay wiilkii bimi'ati shaatin boqol neef oo ariya iyo wawalidatin addoon boqol neef oo ariya iyo gabadh addoona aan xaal u baxshay markaasaan wiilka ayaa laiga dacweyn oo nabiga la iiga gey sidaasaan ku furtay wiilkii fasa'altu ahla alcilmi kuwii hore ahlicilmi maahayn marka saas u sheegay kuwii hore ahlicilmi ma ahayn waxaasaa la ii sheegay u iska yidhi kuwaan dambuu marka ahlucilmi ku tilmaamay waana sax kuwan dambe ahlucilmi ah fasa'altu waxaan weydiiyey ahla alcilmi ahlucilmiga fa akhbaruunii waxay ii sheegeen anna calabnii wiilkayga korkiisa jaldu mi'atin boqol jeedal inuu ahaaday iyo wa taqriibu caamin hal sano oo la masaafiris ah wa taqriibu caamin hal sano oo masaafiris ah wa anna cala mra'ati haadaa ninkan xaaskiisana inay ahaatay arrajma dhagax in lagu dilo waxaad la dilaya oo nafta laga goynaya inay ninkan xaaskiisa tahay ee aysan aniga wiilkayga ahayn xayla iyadu nin ay leedaho guur xalaalay soo marto laakiin wiilkan yaru ma soo marin guur faqaala rasuululahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waladii allih baan ku dhaaranaa nafsii nafsadaydu biyadii gacantiisa ay ku jirto ee la aqdiyanna waan xukminayaa hon xukminayaa baynakumaa dhexdiinna bikitaabillahi kitaabka alla idinku kala xukmina tanna waxay tusaydaa nabiga xilmigiisa dulqaadkiisa iyo xusnulkhuluqiisa dabeecad wanaaggiisa markaad aniga ilaahdo ilaahan kugu dhaarshay kitaabka alle inku kala xukmi war wax kale miyaan wax ku kala xukmiya midna ma dhihino wuxuu yidhi ilaahay baan inta ku dhaartay nabigu wuxuu yidhi kitaabka alla idinku kala xukminaya marka xilmiga iyo xusnulkhuluqa nabigay tusaydaa sala allahu calay wasalam dulqaadka iyo waxa weeyaan sabarka iyo akhlaaq wanaagga nabi moxamed sala allahu calay wasalam nabigu wuxuu yidhi alwaliidatu addoonta iyo walqanamu ariga raddun celin weeye calayka adaa lagu celina waxa weeyaan addoontaadii iyo arigii uu kaa qaatay waa in lagu soo celiya taasna culammadu waxay idhahdaan waxaa tusaydaa fiiri beec ansaxay ma ahayn beec ansaxay ma ahayn ilaa boqolkan neefo arigaa iyo addoonta wuxuu u bixiyey ninkan wiilka dhalay sinaystay inuu ninkan uusan dacweyn oo uu iska cafiyo wiilkan oo uu xoolahaas qaato mana ansaxaydo xuduudda alle qof inuu cafiyo xuduudda allah sida zinadoo kale hadday xaqul aadam tahay sida qadafkaoo kale qofku waa cafi karaa isagaa la caaye qadafka waa noo imaan doonaa hadii qofka isagaa la caayo maalan la yidhahda waad zinaysata adugu xadaa lagu leeyahy qofka hadalkaas yidhi kii marka lagu yidhi hadalka waa cafi karaa ilaa waa xaq uu iska leeyahay laakiin zinadu waa xaq ilaahay qof cafi karaa ma jiro imaamka madaxweynaha muslimiintu ma cafi karo qaadigu ma cafi karo qofkii waxa weeyaan gabadhii laga sinaystay ma cafi karto ninka ku dhibtoonaya zinadan oo gabadhan ehelkeeda ma cafi karo waa xaq ilaahay cid cafi kartaa ma jirto taasi kutusayda tan kale beecaas ma ansaxayo oo xaalkaas xoolahaas loo baxshay beec ansaxaya ma aha waa xaaraan mana bannaana waxay kaloo too xadiidka laga qaataa qaacido guudba sideedaba wax kasta oo mucaamalaad oo aan sharciga islaamka ku ansixin oo wax lagu kala qaato wixii lagu kala qaatay waajib waxa ah in la celiyo la dhihi maayo raallahashadiisuu ku dhiibay iska qaado la dhihi ma ma bannaana waa xaaraan waxa weeyaan mucaamalo kasta oon sharciga waafaqsanayn oo xoola lagu kala qaato xoolihii qofkii dadkii qaatay milki mayaan hataa fiiri ninkaan isagoo raalliihu dhiibay xoolahaas kanuna waa qaatay ma ansaxaydo maxaa yale mucaamaladan dariiqaan sharcigahaynaa lagu kala qaato ma ansaxaydo ma bannaana toban sano boqol sano haddii la kala haysto qofkaasu xoolahaas milki u yeelama xayla dariiqa uu ku qaatay dariiq sharciya maahayn waxaa waajib ah waxa weeyaan inuu soo celsho ayu mucaamalo kastoo qaldanna waa noocaas mucaamalo kasta oo qaldan waa noocaas waa in lagu kala laabto waa in lagu kala laabto oo la celiyo hatta qofkan raalligaho markaan ka qaadaayo waxooma tarayn wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam wa calabnika wiilkaaga jaldu mi'atin boqol jeedala ahaatay iyo wa taqriibu caamin hal sano oo musaafirisa waa sida ahlucilmigu ninkaan usoo sheegay intuusan nabigu udhanaan soo ma jeedin tanuna waxay ku tusaydaa waxa weeyaan saxaabada gobolka mid ah inay fatwoo jireen oo masaa'ilka cilmiga ka jawaabi jireen nabigoo jooga sala allahu calayh wasalam lana weydii jiray nabigoo jooga aa la weydii jiray masaa'ilka saxaabada gobolka oo maalan macnaha nabiga lama ag joogo meel kalea la jooga markaas nabiga laakiin waa nool isagio nool meelaha aan nabigu joogin saxaabada joogta ee culummada ah waa la weydii jiray masaa'ilka waana ka jawaabi jireen taasna wuxuu yidhi cabdullahi ibnu saalix alfawsaan waxay tusaydaa iyadoo magaalada caalim joogo nin kaloo ka cilmi yar inuu jawaabi karo masaa'ilka uu yaqaano masaa'ilka aan la aqoon waa xaaraan inuu jawaabe inuu jawaabi karo ay tusaydaa taas ayay tusaydaa wuxuu yidhi nabigu sal اlahu alayh wasalama wabdu kalla marka waxa weeyaan waxa w qofka zinayste ee aan guur xalaala soo marin guur xalaala aan soo marin waxa weeyaan xadkiisu waa boqol karbaashoo lagu dhufto iyo hal sano musaafirisa sharcigu xad uma dejin oo nabigu ma dhihin meel hiblaha la geeyo fuqahadu waxay dhahdeen maadaama musaafirisa la yidhi meel oo salaada qofku markuu u safro uu gaabiyoo kale waa in la geeya ilaa sideean iyo sagaal kilomitr oo kale iyo sagaashan kilomitr iyo meelahaasoo kale waa in la geeya oo xoogaa la fogay meel uu musaafirnimo dareemayo waa inay noqotaa nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alيه wasalam waqdu kalla yaa unaysu unaysow ilaa mra'ati haada ninkan xaaskiisa ood u kalla unays waa nin saxaabiya oo nabigu sal اlahu calayه wasalam uu diray oo u wakiilanayo ninkaas xaaskiisii inta u tago inuu waxa weeyaan uu la soo soo weydiiyo hadday qiratana xadka uu ka soo oofiyo unays ibnu dixaaq alaslamiyaa la dhihi jiray marka ninkaas unays waa saxaabi nabigaa diray oo wakiishay taasna waxay tusaydaa xadka marka la oofine ama waa inuu imaamku joogo isagu oofiye ama cid uu u wakiishay waa inay oofiya xadka qof waa loo wakiilo karaa hadda nabigu wuxuu u wakiishay unays unays ibnu dixaaq unays ibnu dixaaq alslami ayuu u wakiishay nabigu sal اlahu alayh wasalam marka taas waxay tusaydaa xuduudda imaamku asagu inuu joogo oofiyo ama qof uu u wakiisho uu yidhaahdo orod oofi tan kale haddii qof yidhaahdo islaantan anaa ka zinaystay waxa weeyaan ayada kuma cadda asaga unbaa loo qabana ayada kuma cadda hadda fiiri ninkan markuu doodayo muxuu yidhi wiilkaygan aan ninkan xaaskiisa ka sinaystay waxaa la yidhi wiilkan asagii maadaama uu fadhiyo odaguna uuba u hadlayo wakiil u yahay isagiyaa qiran waa lagu oofinaa xadka amaa ninkan islaamtiisa marka loo tagaa la weydiinaa waxaa la leeyahay marrumaa ma sinaysatay haa hadday tiraa waa lagu oofinaa xadka maya hadday tiraana waa laga soo tegaa xataa lagu celcelima la xirima waryaa qiro la dhihima wax madax banaanaba marka hadduu qofku yidhahdo anaa ka sinaysa xataa warkiisaas waxba macnaa male isaga unbay macno u leedahay laakiin qofka uu ka sheegaya waxba macno uma le ma dhihin waaba kanoo ninkaanaba de maxkamaddii taaganoo qiraya inuu ka sinaystay marka loo qabamaa warkaas iyadaa la weydiina nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam wabdu kalla yaa unaysu unaysow ilaa mra'ati haadaa ninkan xaaskiisa u kalla fain ictarafad hadday iyadu qirato farjumha dhagax ku dig tanna waxay tusaydaa qofka asagoo xor ah hadduu waxa weeye nikaax saxiixa soo maro qaangaarna uu yahay caqligiisu kaamil yuusan waalnayn waxa weeye zinadu hadday ku caddaato markuu guur xalaala soo maray guurkii ama hadeerba ha ku sugnaado ama guurkii ha kala tageen waxaa xadkiisu yahay oo ilaahay sharcigiisu uu yahay in dhagax nafkasta looga jaro dhagax aan weynayn aanna yaraynoo sacabka mugis la'aga lala dhaxa dhagax yar hadduu noqdo wakhti dheer xanuunka ku dheeraana dhagax weyn hadduu noqdana hal mar uu ku fadhiisanaho daqiiqada naftu ka dhece lamana rabo ciqaab lagu cibro qaata laga rabaa marka dhagaxaan xoogaa gacanta muggeed la eg aa lala dhacaa dadkoo dhan qofkii laf ayaa ku dhufana qofkii dhagax ayaa ku dhufana qori yar qofkii ayaa ku dhufana waa lala dhaca waa lala dhaca ilaa naftu ka dhacdo sidaasa xadkii ah sidaasaa xadkii ah muttafaqun calayhi wa lafdu limuslimiin waxaa kaloo xadiidkan ahlucilmigu u daliishadeen qofka guurka xalaashaa soo maray ee zinaystay ee dhagaxa in nafta looga jaro la doonayo boqol jeedal marka hore in lagu dhuftaa shardi maa marka hore inta boqol jeedal lagu dhufto markaas kadib dhagaxa lagu dili maa ee boqolka intaba la iska daayo a dhagax nafta looga jara dhagax ayaa nafta looga jara inta boqolka la iska daayo oo hadda mashmsha laga daliishana waxa nabigu ma dhihin moogtahay fa in ictarafad waxa weeye fajlidhaa mia uma arjumha ma dhihin day qirato boqol jeedal ku dhufo kadibna dhagax ku dil ma dhihin ee w day qirato dhagax nafta uga jar marka boqol ku dhufa maahe dhagaxa umbaa nafta looga jara ee boqol karbaash ugu dhufa maaha qofka la dilayo wa can cibaadata bni saamita radia allaahu canhu qaala cibaada wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalama khuduu cannii xukunka aniga iga qaata khuduu cannii xukunka aniga iga qaata faqad jacala allaahu lahunna sabiilan ilaahay baa wadda ay guriga uga baxaan u yeelay dumarkii albikru qofka bikradaa bikrahaasu azaani ka sinaysta bilbikri bikro kale jaldu miatin boqol jeedal aa calayhima korkooda ahaatay iyo wa nafyu sanatin hal sanoo la masaafiriyo wahayibu garoob garoobka azaanii ka sinaysay bihayibi garoob kale jaldu miatin boqol jeedal aa calayhim ayaa calayhima korkooda ahaatay iyo wa rajmu dhagax ku dilid rawaahu muslim ayaa wariyey xadiidkan xadiidkan waa xadkii ugu horreeyey ee xagga waxa weeye sharciga ku soo dega ee waxa weeyaan qofka zaaniga lagu xukmiyo xadkii ugu horreey weeye markii koowaad waxaa soo degay aayadda qur-aankaa suuratu nisaa ilaah uu yidhi wallaatii ya'tiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhinna arbacatan minkum fain shahiduu faamsikuuhuna fi lbuyuuti xataa yatawafaahuna almowtu aw yajcal allaahu lahuna sabiila aayaddaasaa soo degtay aayaddaasu waxay leedahay dumarka zinada la yimaada afar markhaatiya u raadiya hadday ka markhaati kacaan afar guryaha ku haya intay ka dhimanayaan ama ilaahay jid uga yeelayo waxayna tusayday aayaddaasay ku caddeen in xadkaas uu yahay waxa weeye mid mu'aqad ah oo wakti xadidan ilaahay ugu talagalay maxaa yaha waaba ku cadda waxaa la yidhi guryaha ku hayo ha ku xabisnaadeen waxa weye intay ka dhimanayaan ama ilaahay waddo u yeelayo marka waddo ilaahay inuu yeelaa la sugay waa la sugay aayaddaasaa kowdii soo degtay aayaddaasaa kowdii soo degtay marka gabadhii sinaysato afar markhaati ay ku qirto waxaa markaas la samaynaayey waxa weeyaan in la xabiso oo guriga lagu xabiso oo aan waxa weeyaan wax kaleeto ciqaaba la marsiin intii ilaahay uu ka keenayo waddo ay gurigaas uga soo baxdo markaasaa ilaahay soo dejiye markaasaa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam khuduu cannii khuduu cannii iga qaata xukunkii ilaahay waa soo dejiyey iga qaata xukunkii marka waxay ku tusayda waxyiga xadiidna waa ku soo degaa aayadna waa kusoo dega labadu waa waxyee nabiga ilaahay ku soo dejiye waxyi ahaan oo xadiid ah fqad jacala allaahu lahuna sabiilan soo ma ahayn xataa yatawafaahuna almowt ow yajcal allahu lahuna sabiilan soo ma ahayn ilaah subxaana wa tacaala sabiilkii uu soo dejiyey nabigu wuxuu yidhi faqad jacala allaahu lahuna sabiilan ilaahay baa wadda u yeelay albikru qofka bikrada ama nin ha ahaado ama dumar ha ahaado azaani oo ka zinaystay bilbikri qof kaloo bikraa qof bikra ah oo qof kaloo bikraa ka zinaystay jaldu miatin boqol karbaash aa calayhima korkooda ahaatay iyo wa nafyu sanatin hal san musaafiriska marka qof bikraa oo bikro kale ka sinaystay kharaja makraj alghaaliba la waa sida haalibka laba bikraa inay waxa weeyaan iska sinaystaan ee haddii qofkan bikrada uu qof garooba ka sinaystana waa la mid waa la mid hadduu waxa weeyaan qofkan bikrada uu bikro ka sinaysto iyo qofkan bikrada hadduu garoob ka sinaysto waa isku xugun waa isku xugun ee sida haalibka unbay layska sheegay waa isku mid marka qofkii bikraa ama nin ha ahaado ama dumar ha ahaado oo zina ku dhaca xukunkiisu waa boqol karbaash iyo hal sano musaafiris ah waa ayibu garoobka ayibka rag iyo dumar waa isku mid waa qof guur soo maray waa ayibu garoobka azani ee ka sinaysa bihayibi garoob kale waa iska kharaja makraj alhaalib sida haalibkaa laga hadlay ma ahane waxa weeyaan garoobkan hadduu bikro ka sinaysto iyo hadduu garoob ka sinaystana waa isku xugun ee qof garooboo zino ku dhacayaa laga hadla waa hayibu garoob azani ee ka sinaystay bihayibi garoob kale jaldu miatin boqol karbaash iyo warajmu dhagax ku dilid ah calayhima korkooda ahaatay rawaahu muslim ayaa wariyey rawaahu muslim ayaa wariyey xadiidkan marka qofkii bikraa ee zina ku dhaca xadkiisa sida xadiidkii ka horreeyey uu u caddaynaa ee min xadiidi abi hurayra wa zayd bni khaalid aljuhani ayuu caddaynaa waa isku mid waa isku xugun oo waxa weeyaan waa boqol karbaash karbaashkuna jeedal cusubna laga dhigi maaha mid duugaho baabay laga dhiga mid dhexdhexaada si fudayda loogu dhufan maa layslana taagi maa xuduudda laysla taagi maa ee si dhexdhexaad ah loogu dhufana maahan saas in la leeyahy ila di laguma dhihine laguma dhihine si xoogaa dhexdhexaada aa loogu dhufana xoogaa jeedal dhexdhexaada oon jeedal weynna ahayn mid eberan aan ahayn duugna aan ahayn aan mid cusubna ahayn xanafna marka boqol karbeesh iyo hal san masaafirisa wey haddaba ninka way iska caddahay waxa weeyaan waa la masaafirina laakiin haddii ay noqoto qof dumara maxaa la samaynaa day qof dumara noqoto maxaa la samaynaa ayadu shaaficiyada iyo xanaabiladu waxay dhahdaan iyadana waa in la musaafiriyo ninkay lamidka maalikiyada sidaasoo kale imaamu awsaaci waxay leeyihin lama masaafirinayo qofka dumarka ah ninka unbaa la masaafirina sababtoo ah waxaan loo masaafirinayay axaadiidta saxiixaha waxay ku sugan tahay in la yska reebo qofka dumarkaa laga reebay inay safarto maxram la'aan ama zawjkeedii ayadoon maxram iyo zawjkeedii la socon ma safar karto marka lama musaafiri karo ayadoon maxram la socon haddaan idhaahno maxramkiyaa lagu daraana maxramkan waxay noqon in la ciqaabo isna hal sano inuu maqnaado sharciguna ma waajibin qof aan ayada ahay in la ciqaabo dii la dhihi lahaa ayadaa la leeyahy keen qarash oo aad ku kiraysato qof maxramkaagaana waxaa la leeyahay sharcigu qarash ma sheegin lagu ciqaabayo ee wuxuu sheegay kaliya boqol karbaash iyo hal san musaafiris markaas si loo masaafiriya ma muuqan karto keligeed gabadhii lama diri karo ma bannaano inay safarto haddaan idhaahno maxramkaan ha raacnaa maxramkan qof waa la ciqaabo sharciguna ma sheegin gabadhan hadday sina ku dhacday maxramkeeda in la ciqaabo sharciga ma sheegin dila dhila iyada qarash laga qaada maxramkan hal ujro siyaa la leeyahay sanadkan sharcigu ma sheegin ujro sanad in iyada laga qaada waxaa istacaarudaya amarkii ahaa in la masaafiriyo hal sano iyo nahyigii ahaa maxram la'aan ma safri karto labadaasa isla dhumaana sida raajaxaana waxay tahay oo moxamedulamiinu shinqiidi adwaa'u bayaanka tafsiirka uu ku caddeeyey masale usuuliyo aad u qiimo badanoo waxay tahay naska nahyiga tusaa yuqadamu cala adaalli cala alamri midka amarka tusaa waa laga hormariyaa cala asaxi sida saxiixa waa saas maxaa qaacidadu waxay tahay lana dar'a almafaasid muqadamun calaa jalbi اlmasaalix mafaasidda in la dafciyo iyo masaalix in la soo jiito waxaa la hormariyaa mafaasidda in la difaaco marka nahyiguna waxa weeyaan waa dafcu lmafaasid marka dar'u lmafaasid aa la hormarina haddii waxa way laba nas istacaarudo si kale loo jamcin waayo oo nasna uu amar keenayo wax amrayo nasna uu nahyi keenayo waxaa la hormarina ka nahyiga nahyiga ayaa la hormarina sidaas daraaddeeda maadaama axaadiid saxiixa ay nahyinaydo gabadhu maxramlaan inay safarto la masaafiri maa alcilmiga gabada waxay yidhaahdeen waa la xabisa halkaasuna xabsigaana qariibnimadii ha ku dareento xabsi dumar kaliyuu ku jiraana la gelina khalaas dadkii maxramkeeda ahaana si aan loo ciqaabin loona fuliyo xadkii marka qowlkaas waxba baciid maaha hadii la xabsiyo xadiidkan wuxuu tusaa qofkii guur xalaala soo maray kadibna sinaysta rag iyo dumar midku raba ha ahaado dhagax in lagu dilaa waana ijmaac taas wuxuu kaloo sheegayaa boqol karbaashna in lagu dhufana boqol karbaash in lagu dhufanau sheega oo waxay waahayibu bihayibi jaldu miatin wa rajli ta boqol karbaash lagu dhufto haween kadibna in dhagax lagu dilayo taas ayuu tusaa waana sida cali bn abi aalib uu yeelay cali bn abi aalib sidii uu yeelay wey oo uu yidhi sunnadana waa ku rajmiyo dhagaxaan kula dhacay kitaabka allena waa ku jeeblay marka boqol karbaash inta maalinta koowaad ku dhiftu maanta ka dambayda dili jir cali alcilmiga ka dambeeyena way isku khilaafeen alcilmiga gabal waxay yidhahdeen marba haddii dhagax lagu dilayo dhagaxaasa laysaga dila mana la jeedlayo waana aqwaasha ay ku tageen waxa weeyaan imaamu shaafici imaamu axmed ibn xambal qowlkiisa saxiixa ah imaamu waxa weeyaan maalik sidaasoo kale qowlka ay ku tageen waana qowlka jumhuurta uu u nisbeeyey xaafid ibn kasiir tafsiirkiisa waa sidaas waxaa uu daliiluhu yidhaahdeen dhowr shay xadiidkii horeeto oon soo marnay abu hurayre iyo zayd ibnu khaalid aljuhani oo nabigu yidhi waqdu yaa unaysu ila mra'ati haada fain ictarafat faljumha nabiga sal اlahu alay slam wuxuu ku dhaartay kitaabka ilahay inuu ku kala xukminaa mana sheegin ilaa dhagax lagu dira maahane tan labaad waxa weeyaan nabiga sal اlahu alay wasalam waxaa ka sugan axaadiis badan oo dad uu rajimiyey sida maacis oo kale noo imaan doonta gabadhii qaamiyadda aheed labadii yahuud dhammaan hal mid oo boqol karbaash ku dhuftay lama hayo dhammaantood wuxuu ku dilay nabigu dhagax isagoon wax karbaasha ku dhufan dhammaanna axaadiistaas waa ka dambeeyeen xadiidkan cibaada xayl xadiidkan cibaada waa xadkii ugu horreeyey soo degan khuduu canii khuduu canii faqad jacla allaahu lahuna sabiila bow kowa markuu nabigu leeyay waaba xajki ugu horreeyey kuwaan waa ka dambeeyeen ma waa ka dambeeyeen marka kuwaas ka dambeeyey ayaa la qaadana oo nabiga sala allahu calayh wasalam kuwaas ka dambeeyey ayaa la qaadana ay inay ka dambeeyana la hubaa ilaa xadiidkan cibaada waa la hubaa xadiid ugu horreey wey oo xadba zaanigba soo degay isagaa ugu horreeyey marka ahlucilmiga gabal yidhahdeen waa la isugu daraan hadda waa sheegna cali bn abi aalib ayaa ka mid ah waxa weeye riwaayad imaam axmed laga wariyo ayaa ka mid ah waa la isugu daraay leeyihi laakiin sida raajixa waxaan idhi waa qowlkaas oo ah in dhagax kaliya lagu dilayo wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra ataa rajulu ninaa yimid ninkoo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah ninkaasna waa maacis ibnu maalik alslami weeye maacis ibnu maalik alslami weeye sida bukhaariga iyo muslimka labadiaba riwaayadahooda ku soo arooray ataa rajulu ninaa yimid ninkoo min almuslimiina ka mida rasuulalahi rasuulka ilaahi ayuu u yimid sal allahu calayh wasalam walxaal huwa rasuulku filmasjidi masaajidka uu ku sugan yahay fanaadaahu rasuulku u dhawaaqay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulki ilaahayow innii aniga zanaytu waan zinaystay uu yidhi acrada canhu nabigu waa ka jeestay taasna waxay tusaydaa maacis saxaabigaas iimaankiisa iyo wanaaggiisa ay tusaydaa iimaankiisa iyo wanaaggiisa ay tusaydaa inuu doortay in nafta laga jaro naftiisa in la jaro ayuu doortay oo uu isku dahiro ilaahay xuduuddiisa taas ayuu doortay marka taas waxay tusaydaa iimaankiisa iyo wanaaggiisa ayay tusaydaa laakiin ahlucilmi waxay yidhaahdeen macnaheeda ma ahan qofka haddii zina ka dhacdo inuu yimaado o yidhahdo hallay xado inay fadli badan tahay ma ahan ee waxaa fadli badan qofkii zina ka dhacday inuusan qofna u sheegin hal qof inuusan u sheegin ee uu ilaahi weyna u toobad keeno fii maa baynahu wa bayna allah taasaa afdala oo fadli badan asturnaantaasuu ilaahay jeceliy saasaa fiican laakiin hadduu yimaadana oo uu xadka ilaahay laga oofana waxa weeyaan hadde iyaduna waa wanaag waa wanaag iyaduna nabigu u yimid waa u dhawaaqay fa qaala wuxu uhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow innii aniga zanaytu waan zinaystay fa acradta canhu nabigu waa ka jeestay meesha laga qaadana inay ficneed inu iska tagaan waa saas maxaa yeelay waa sarbeeb iyo tusidu tusa inuu iska tago bal inuu iska taginta nabigu xaggu iska sii jeestay sida waxaan maqlino fatanaxa waa soo wareegay maacis tilqaa'a weji wejigiis xaggiis u soo wareegay dhinacii uu jooginta ka soo wareegayuu ka hor yimi nabiga kaas wejigiisa isku soo aadiyey fa qaala wuxu uhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow innii aniga zanaytu waa zinaystay fa acradda canhu waa ka jeesta nabigu dhinac kale u sii jeestay taasna waa waa tusaalayn iyo sarbeebid u sarbeebaya waror iska tago marka in loo sarbeebo xataa inuu iska tago weeyaan iska da in la ciqaabo oo la yidhahdo qiro oo dembigan ma gashay oo waxa weyn taasoo dee maba bannaan waa xaaraan qadcan ayadu waa ka jeestay nabigu xataa tanaa ilaa uu ku celiyey daalika arrintaas calayhi korkiisa arbaca maraatin afar mar ilaa uu ku celiyey afar mar ilaa uu ku celiyey hadda nabigu waa ka jeestee markuu ka jeesto uu asna inta soo wareeguu ka hor yimaada markaasuu yidhaha waa sinaystaye xuduudda ilaahayga oofi ka tanaa wuxuu yidhi cabdullahi ibnu saalix waqad dabadahu ibnu lmulaqin bitakfiifi nuuni wakadalika almaqribiyu ibnulmulaqin waxa weeyaan alclaamka oo sharxa cumdatulaxkaamka anaa shidka waa ka daaya anna ma dhihin waxaa way anaa way yidhi oon shadnayn sidoo kale maqribika wuxuu sharxay asna buluqulmaraam ku sharxa waa kitaabka subulsalaamka laga soo gaariyey buluqulmaraamka sharxiisii hore weeye subulsalaamka ayaa laga soo khulaasay oo laga soo gaariyey marka labaduba saasay u dabdiyeen xataa anaa ilaa uu ku celceliyey daalika iqraarkaas uu zinada qiranaa calayhi nebiga korkiisa arbaca maraatin afar mar uu ku celiyey afar mar uu ku celiyey marka zinadu inay ku sugnaato iqraarka xadiidkii hore ee abu hurayra iyo khaalid ibnu zayd aljuhani iyo xadiidkan labadaba waa ku caddahay qofku hadduu qirto asagoo asagu doortay oo aan la qasbin waa ku sugnaanaydaa xadka zina waana waqaa'ic badanoo haddee zamankii nabiga sala allahu calayh wasalama iyo kadibba dhacday qofku zine uu qirtay in loo jeedlo ama loo xado oo dhagax nafta looga jaro in zine uu qirtay qofka loo xado oo loo jeedlo ama dhagax loogu dilo waxay kaloo ku sugnaataa marki doonna zinada markhaati laakiin shaykhulislaam ibnu taymiya minhaaji sunnaha wuxuu yidhi juska koobaad weeye sagaashan iyo shan weligeed taariikhda lama hayo zino muslimiinta dhexdooda markhaati lagu sugay weligeed ma dhicin sharciga islaamku waa caddeeyey afar markhaatina lagu sugo laakiin weli ma dhicin weli waa la suga maxaa yeele afar nin oo muslimiin ah oo baaliqiin ah oo caaqiliin ah caadiliin ah inay arkaan ayagoo sida kan iyo mooye iskugu jira sidaasaa markhaati leedahay afar saddex bay yihiin ayagaa la garaaca marka zine sidaasoo goormay dhaceeda ilaahay wuu asturay dadka saddex hadday yihiin oy arkaan ayagaa la garaaca kiiba sideetanka meesha lagu dhifana ayagoo saddexa hadday saddex shiiq yihiin cad oo yidhahda annagaa aragna ayagaa la garaaca xayxay u soo sheegay yaa soo sheegaya ilaahaaba yidhi afarkayda yaysan soo sheegin afar marka afar goormay dhace weligeed marka ma dhicin le taarikh markhaati in zina ku sugnaa marka taasna ilaahay siduu ummadda u asturay ayay ku tusayda siduu ilaahay u asturay afar mar uu ku celiyo marka afar mar ma shardiya inuu ku celiyo mase qofka hadduu zinada hal mara qirto waa ku filanta waa ku filanta masaa'il ay isku khilaafaanay ka mid tahay fuqahada xanafiyada xanaabilada waxay leeyihiin shardi wey afar mar sida markhaatigii afar markhaati loo yidhi zinada qirashadana afar goor waa inuu qirtaa afar goor ka yar ku sugnaa mayo sidaas qowlka kaleeto waa madhabka maalikiyada iyo shaaficiyada waxay leeyihiin shardi maaha hal mar hadduu qirto waa ku filanta waxaana noogu daliilahay yihahdeen qisadii ninkii shaqaalaha ahaa waxa weeyaan odagiyaa u hadlaya wiilkuna waa fadhiyey waa kana wiilkaygaan islaamtaanu ka sinaystay hal maruu qirtay dibna looguma laabo wakadalika nabigu unays markuu dara markuu diraayey unays ibnu dixaaq markuu diraayey wuxuu yidhi fain ictarafad farjumha day qirato dhagax ku dib ma dhihin hadday qirato afar goor maqaamu tacliim na waa aheed walbayaan haddii marka afartu shardi tahay markaasaa nabigu sheegi lahaa amaa qirashada maacis uu afar goor qirtay asagaana ku celceliya nabigu ku celceli ma dhihin isagaa ku celceliyey nabigu ku celceli ma dhihin shakina male inay saas tahay cabdulaahi ibnu saalix alfawsaan wuxuu yidhi waa la jamcinay adilada waana sida alqaadi shawkaan u jamciyey iyo maxamedun amiinu shinqiid waxay tahay qofkan haddaan la oqoon ma waalan yahay ma caafimaad qabaa caqligiisa miyaa dhiman waa in ilaa afar goor ku celceliya la sugaa haddii la yaqaanana hal mar hadduu qirto khaas waa in la oofiya nusuusta si loogu wada camal falo nusuusta si loogu wada camal falo waana jamci aad u wanaagsan wey sidaad arkaydaa xataa sana ilaa uu ku celceliyo daalika qirashadaas calayhi nebiga korkiisa arbaca maraatin afar mar falamaa shahida markuu ku markhaati furay calaa nafsi nafsadiisa arbaca shahaadaatin afar markhaati dacaahu rasuululahi rasuulka alla u yeeray sala allahu calayh wasalam faqaala nabigu wuxuu yidhi abika junuuna mawaalanta adiga waa zinaystaad la soo taaganta ma waalan tahay qaala wuxuu uhi laa ma waalni laakiin waxay isweydiiyeen culummadu waxay yidhahdeen ma waalan tahay faa'iidaday keeni xayta duu waalan yahay oo uu yidhaahdo ma waalni qownkiisu qabad ma leh marka faa'iidaday keeni hale ilaa hadda qofku hadduu waalan yahay oo aad tidhahdo war ma waalan tahay oo uu ku yidhahdo ma waalni xukun keeni ma sharciga ilaa qownkiisu qabad ma leh maxaa markaa nabigu ma waalan tahay muxuu u yidhi waxaa looga jawaabay riwaayadaha gabal waxaa ku sugnaaday sida xadiidka buraydo oo kaleeto waxa weeyaan nabigu dad kale inuu weydiiyey oo yidhi abihi junuud war ma waalanya ma taqaanaa haa ma waalanya maya ma waalna ay yidhaahdeen ma waalna imaam muslim saxiixiisa ku wariyey marka dad kalena nabigu waa weydiiyey ee qofka asaga qowlkiisa inuu waalanyi kale laguma sugi karo ma lagu sugi karo ilaa hadduu waalanya la jeeda waa dhihi kara mogta ma waalniin qofkan waalana qowlkiisu qabad ma leh marka nabigu wuxuu yidhi war ma waalanta tanna waxay yidhahdeen alcilmi waxay sugay tusaydaa istifsaar qaadiga wax xukminaa iyo shiiqa fadwoonaaba dadka inay su-aalo ku celiyaan war arrintu ma saasa mase waa saas si ay arrintu u caddaato oo xukunku u waafaqo meesha saxda aheed sidaas weeyaan qaala wuxuu yidhi laa ma waalni qaala nabigu wuxuu yidhi fahal axsanta ma guursatay fiiri nabigu su-aaluu ku celina marka qaadiga wax xukminaa iyo shiiqa wax ka jawaaba dadka inay su-aalo weydiiyaan si arrintu u caddaato ayaa la rabaa waa in ayaga suaal lagu celiyo sidaas miya mase waa sidaas ma sidaas mase waa sidaas waa dadka in lagu celiyo suaal ilaa arintu caddaato kadib xukunka la siiyo marka wuxuu ku yidhi ma guursatay qaala wuxuu yidhi nacam guur xalaalan soo mara faqaala rasuul lahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam idhabuu bihi la taga farjumuuhu dhagax ku dila muttafaqun caley dhagaxana nafta looga jara dhagax ayaa nafta looga jara marka taasuna ammaan weyn iyo fadiilo weyn ay tusaydaa waxaa kaloo xadiidkanu daliil u yahay qofka la rajminaa boqol jeedal marka hore inaan lagu dhufanayn ale waa marka xadiidka buhaari muslim nabigu ma dhihin boqol karbaashku dhufta wuxuu yidhi dhagax nafta uga jara isagaana ka dembeeyey xadiidkii cibaada isaga ayaana ka dembeeyey xadiidkii cibaada wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal lamaa ataa maaciz ibnu maalik maacis ibnu maalik markuu u yimid ila nebiyi sala allahu calayh wasalam maacis ibnu maalik markuu nabiga u yimid qaala lahu nabigu wuxuu ku yidhi lacallaka qabalta waxaa dhici karta dhunkoosho inaad sheegaydo ta u yimid u yidhi waa zinaystay xadka iga oofin kaasuu hadda amaad dhunkoota oo zinada aad sheegayda ay dhunkooshotoodan zine kale ku dhicin aw hamasta amaad u iljebida hadda iljebis imiyaad ii sheegayda aw nadarta amaad fiiriday oo waxaad zinada ku sheegayda fiirada ay tahay ila fiiradu waa xaaraanlabtugeediy qaala wuxuu ihi laa yaa rasuul may waxaaso dhan mahan zinadii zinahada iga dhacday tanna ahlucilm waxay dhahdeen waxay daliil u tahay in qofka loo sarbeebo inuu iska tago waa sarbeebid waa laqinid in loo laqino waa zinaystay hadduu yidhaahdo in la yidhahdo de dhunkooshaad sheegayda naag islam ajnabika ama dhunkood war waa dhunkood hadduu yidhahdo waxaa la leeyahay hadda waa ida daranta ilahay uga cabsoo mar dambe ha dhunkoon oo iska tago ma dhowr jeedaba iyo waxbaa lagu dhufo waa zinaystay marka hore isagaa yidhi ogow la dhihi maayo mar dawood baadlaan dhihin waa zinaystay maxaa yeele xataa hadduu si toosa u yidhaahdo waa zinaystay hadduu yidhaahdo oo la yidhaha haya waa lagu jeeda u yidhahda or iga tag been idin sheega hortaa iga taga or iska taga la leeyahay or iska tag waa xaq ilaahay xaq ilaahay weeye tasaamaxuu ku dhisan yahay tasaamax marka xadiidkan waxay u daliishadeen cilmigu in loo laqino qofka loo meeriyo inuu ka laabto arrinta markuu qirto loo meeriyaba inuu ka laabto waa laqinid lacallaka qabalta ma dhici karta inaad dhunkootay ow khamasta ama inaad u iljabiday aw nadarta ama aad fiiriday qaala wuxu lah ma dhici karto waxaaso dhan ya rasuulallah rasuulka all waxaaso dhan mahni zine zinahay aheed rawaahu bukhaari ayaa xadiidka wariyey bukhaari ayaa wariyey marka waxay kutusaydaa islaamta ajnabiga kaa ah waxa weya inaad ama dhunkooto ama se aad u iljabido ama aad fiirido laftirkeeda in zine lagu magacaabo zine waa lagu magacaabaa laakiin midda xadka weyn uu ka laazimo maaha waa dembi qofku inuu ilaahay uga toobadkeena ay tahay haddii qaadiga loo geeyana xoogaa inuu xoogaa yar ciqaabo maahane xadkii weyna kuma dhifa karo laakiin tacziir waa marsii karaa tacziiru marsii karaa mideeda kale xadiisku wuxuu daliil u yahay in la iska hubsado xukunka dadka marka la xukmina wa can cumar bni alkhadaab radia allahu canhu annahu cumar ibnu khadaab khaaba waa khudbeeyey cumar ibnu khadaab fa qaala wuxuu yidhi ina allaha allah bacaa muxameda nabi muxameduu soo diray bilxaqi xaqnimo xaalu ku dheehan yahay waanzala ilaah wuxuu ku soo dejiyey calayhi korkiisa alkitaaba kitaabka qur-aanka ah fa kaana waxaa ku sugnaa fii maa shaygii anzala allahu ilaahay soo dejiyey calayhi nebiga korkiisa ku soo dejiyey aayatu rajmi aayadda sheegayda dhagax in wax lagu dilo aayaddaasaa ka mid aheed aayatu rajm aayadda sheegayda in dhagax wax lagu dilo aayaddaasaa ku jirtay diintii ilaahay nebi maxamed ku soo dejiyey qara'naahaa aayaddaas waa akrinuu yidhi cumar ibnu khadaab wa wacaynahaa waa xifdinay wa caqalnaahaa waa fahmnay macnaheeda fa rajama rasuulullah rasuulkii allaa rajmiyey oo dhagax ku dilay sida maacis iyo dadkii la midka ahaa wa rajamnaa bacdahu annana ka nabiga ka gadaalaan rajminay marka nabigee rijin annaguna waa rijin waxa ku tuse inaan la nasakin xukunkii maxaa yaele bacda nebiya lagu dhaqmay bacda nebiy inaan xukunkii la nasakin fa akhshaa waxaan ka cabsanaa in daala hadduu ku dheeraado binaasi dadka zamaanun waqti an yaquula qaa'ilun qof inuu yidhaahdo maa najidu rajma dhagax lagu dilo ka heli mayno fii kitaabillahi kitaabka ilaahay inay yidhaahdo waxa waya qof iska hadlay oo baadiyaysan annagu kitaabka ilaahay kuma hayno qof dhagax lagu dilaayo cabdullahi ibnu saalix alfawsaan wuxuu yidhi waa dhacday sidii uu ka cabsanayo waa dhacday oo daa'ifo khawaarijta ka mid a ama bacdanka mucdamka khawaarijta iyo muctasilada gobol ka mid ah waxa weeyaan a inkilaanu yidhahdaa dhagax wax lagu dila diinka alle ka mid maaha dhagax wax lagu dilaa diinka alle ka mid maaha qur-aankana kuma taallo ay yidhaahdeen markaasuu yidhi waxaan ka baqayaa hadday dadka wakhtigu ku dheeraado inuu qof yidhaahdo maa najidu heli mayno arrajma dhagax wax lagu dilo fii kitaabillahi kitaabka ilaahay ka heli mayno oo fayadiluu ay lumaan bitarki fariidatin fariido ama waajibka tegid ay ka tageen ay ku lumaan fariidadaasu anzalaha allahu ilaahay soo dejiyey fariido ilaahay soo dejiye inta ka tagan ay saas ku baadiyoobaan saasaan ka baqaya waana sidii aad dhacday taasna waxay kutusaydaa xuduudda ilaahay oo laga tago baadi iyo dalaal inay tahay wax kale in lagu bedelaana waa baadi iyo dalaal in la yidhahdo qofkii sinaysta waa la xiraa in la yidhahda lacaga laga qaada dee haddeer maba hadda zinada iska daa waddama gaale waddamo muslima dawladda shati u goynaya gabadha rabta inay zinada jirkeeda gadato dawladda warqaday usoo jare kaasay gurigeeda waar hadda waddamo muslim qamrada ninka raba inuu gado dukaanka raba inuu gado waa inuu shati soo goostaa meeshaasuu qamrada ku gadaa gabadhana qolalkaasay leedahay waa lagu yaqaan dawladda ilaaline laguma xadgudbi karaa leey marka dalaal waa dhacay wuxuu yihi cumar ibnu khadaab wa ina arejma dhagax ku diliddu xaqun waa xaq xaq sugan weeye xaqaasoo fii kitaabillahi ilahay kitaabkiisa ku sugan calaa man qof korkiis ayuuna ku sugan yahay zanaan zinaystay qofkii zinaystay uu ku sugan yahay waa goorma idaa axsana markuu guursado min arijaali ragga xaal uu ka mid yahay iyo wanisaa dumarka qofka isagoo guursaday oo guur xalaala soo maray oo ku galmooday haddii uu zino ku dhaco ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku soo degay in dhagax nafta looga jaro aayaddaas oo sheegayda ahlcilmi waxay idhahdeen waxay ka mid tahay aayaadka lafdigoodii la nasahay xukunkoodiina baaqi yahay lafdigii waa la nasakho aayad ahaan qur-aanka looguma akriyo xukunkiina waa baaqi waa kale taasay ka mid tahay waa goorma marka maxay zinadii ku sugnaataa wuxuu yidhi cumar ibnu khadaab idaa qaamat ilbayina waa markhaati markay istaagto afar nin oo muslimiin ah oo caaqiliin ah baaliqiin ah caadiliin ah ay yidhaahdaan sida kal iyo mooye annaga u aragnay aw kaana alxabalu ama uur uu sugnaado gabarh aan nin lahayn addoon sayidlena aan ahayn hadday uur yeelatana waa la midu yidhi cumar awil ictiraafu ama ay qiratoy tira waa zinaysta muttafaqun calayh laba shay waa ijmaac war male day qirato waxa weeyaan qofka in zinadu sugnaanaydo waana soo ogaana axaadiis badan hadday markhaati tahayna waaba aayadda suuratu nuur ka warrama uurka uurka khilaafaa ka jira aarkan cumar ibnu khadaab ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen wuxuu leeyahay haddii uur sugnaado zinadii waa sugnaane zinadii waa sugnaane sababtoo ma dhici karto haddaysan gabadhii nin lahayn gabadhii haddaysan nin lahayn addoon sayidlena aysan ahayn ma dhici karto inay uur iska yeelato oo hawadu u yeeshay ma dhici karto marka zinadii waa ku sugnaane sidaas ayay ahlucilmiga gabalkood mareen waana in xadka laga oofiyo ilaa inay sheegato maahane waa lay bo waa lay kufsaday day tiraahdo day waa lay kufsaday oo kale tiraahdo ama wax la mid ah ay sheegto ama shubho oo kaleeto oo ninaa aaskay xaaskiisii imooday ay tiraahdo khalaas markaas waa laska dayna waa la iska dayna waana sida imaam maalik iyo ay mareen shekhulislaam ibn taymina uu doortay riwaayad imaam axmedna waa ta shekhulislaam ibn taymiya iyo abdagiisa waxa weyn ibnuqayim ay doorteen xale waa ku cadda yidhahdeen waa ku caddahay khaliifkaas raashidkaana sidaas uga sugan tahay saxaabadoo joogtuuna hadalkaas yidhi waa ijmaac saxaaba camal ay yidhahdeen aylaa hadda qof saxaabiya ku khilaafi lahaa haddaysan arrintu sidaas ahayn qowlka labaad wuxuu leeyahay islaam aan nin lahayn sayidna aan lahayn oo addoon ahayn xajku kula sugnaama uurka mana la weydiinaayaba sababtay uurka u yeelatay ilaa markhaati cad la keeno amase ay qirato waana qowlka xanafiyada shaaficiyada xanaabilada qowlka muctamadka waa saas sababtoo ah waxay yidhaahdeen zinada zinadan waxaa dhici karta in la kufsaday gabadha oo la dirqiyey waxaa dhici karta shubho nin imtixaaskiisii mooday saas ugu galmooday taasoo kalena de laguma laha qaacidada sharcigaana waxay tahay ana alxuduuda tudra'u bishubahaat xuduudda shubhada waa lagu difaaca shaki yarbaad buu soo gala waa laska daaya waa la iska daaya waaba mabaadida aas-aasiga ahay yidhahdeen shubho yar hadday timaado waa la iska daaya waa la iska daaya cabdulaahi ibnu saalix alfawsan wuxuu yidhi sida daahirka ilaahay baa oge waxaan gabadha haddii uur ka muuqdo uurna ninna aysan lahayn sayidna aysan lahayn day tira waa lay qasbay amase waxaway nina xaaskiisa ii mooday xad laga oofi maayo banqariine xoog leh la helin ee been inay tahay waxaasu caddaynaya waxyaalaha ugu xooga badana tusayana waxaa ka mid ah cabdurasaaq iyo bayhaqi waxay wariyeen cumar ibnu khadaaba islaan loo keenay reer yamaneed oo zinaysatay ay leeyihiin dadku dadaa yidhahdeen waa zinaysatay islaana loo keenay laleeyahay waa zinaysatay markaas ayuu cumar yidhi haye bal warran markaasay tiri aniga waa hurdaay falam astayqid ilaa birajulin ramaa fiya mila shihaab aniga waa hurdaayey hurdadii waxaanu ka soo kacay iyadoo nin waxa weeyaan igu sii daayey waxa weeyaan dambaabur waxaad moodo markaasaa cumar ku yidhi yamaaniyatu nomiya fakhalliya sabiila hurd weyn hurd weyn waa yamaaniyad hurdo weyne iska sii daay waa iska sii daay anigoo hurdaayaan ina kubsaytir kadib waaba markaan uu dhammaystaan kacayt cumar sii daayi sii daayi ma dhihin ma dhici karto iyo ma dhihin waxaas waxaasoo dhan lama ogolo shubhada hadday timaaddo waa la iska sii daayo marka sidaas uu leeyay laakiin haddaan wax shubhaahu iman gabadhiina uuf leedahay dee wax lagu sii daynayo lama garanayo daan shubha jirin oysan shubha sheegin haday shubha sheegto moogtahay waa iska caddahay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuulalahi rasuulka allaan maqlay sala allahu calayh wasalama yaquulu xaaluu leeyahay idaa zanad hadday sinaysato amatu axadikum qof inin ka mida addoontiisa oo fatabayana uu caddaado zinahaa zinaheeda falyajlidha ha jeedlo alxadda xadka ha ka jeedlo xadkuna waa konton addoonta fain atayna bifaaxishatin facalayhina nisu maa cala almuxsanaati min alcadaabi hadday guur xalaala soo martay iyo haddaysan soo marin waa isku mid addoonta konton jeedal weey nabigu marka wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa zanad hadday sinaysato amatu axadikum qof inin ka mida addoontiis oo fatabayana uu caddaado zinahaa zinaheeda falyajlidha ha jeedlo alxadda xadka xadka ha ka gudo tan waxay tusaydaa sayidku addoontiisa xadka isagaa ka guda imaam uma baahno dadka kaleeto waxay xadka ka gudi karaa biijmaaci lmuslimiin waxa weyn imaamka ama qofku asagu u xil saaray laakiin addoonta sayidkeeda ka guday sayidkeeda nabiga amray walaa yuarib calayha yuusanna eedayn waad xun tahay maxaad u sinaysanayda wax wasaqaad tahay xaaraan way u yidhahda sababtoo soo uu leeyahay laba ciqaabood sharcigu ma saarin in la aflagaadeeyo iyo in la garaaco layskuma dari karo in la garaaca sharcigu am haddii la garaacay xadkii sharcigan waa laga guday xad kale looguma dari karo ciqaab kale looguma dari karo canaantuna waa ciqaab bal ayadaaba ka xanuun badanba mararka gaba garaacid uma in zanad hadday sinaysato falyajlidha ha jeedlo alxadda xadka walaa yuarib calayha yuusan eedayn hadday mar kale sinaysato cuquubadii sharciga ahay marsiinaa konton jeedala ku dhufanaa ma eeday karo maxaa yaele eeddu waa ciqaab sharciguna ma sheegin ma bannaana uma in zanad hadday sinaysato aaliata mar saddexaad oo fatabayana u caddaado zinahaa zinaheeda falyabica ha iska godo markaas kadib yuusan haysan walow bixablin min shacarin hadduu raba xarig dhogor ka samaysanba ha kala baxo raqiisba ha ku godo yuusan haysanin qayr male markaas muttafaqun caleyh walafdu muslimi wa haada lafdu muslim marka waxaa la yidhi see u gadaa qof muslimo walaalkiisa oo kale miyuu ku wareejinaa qofkaan xun waa u sheega waxaana dhici karta iyadana markaan la gado inay xumaanta iska daydo waxaa loo gadaaba xumaanta inay iska daydo sababtoo ah fiiri qofkan maray sinaysatay mar kale sinaysatay haddii layska hayo waxay is leedahay awalan wax magaca adiga kuu ooli meeshaan marka siraday sii wadataa dhacdo laakiin haddii la wareejiyo qolo cusub ay ku wareegto oon oqoon waxaa dhici karta in sira dadkaanu wanaag ay ku haystaan xumaana kuguma yaqaanina dib dambe yaan lagugu arag awalaad meel magacu kaaga gutay bal meeshaan haddee cusub marka iyadaaba loogu danaynaya inay sirada iska daydo markaan la gadayo olaa cusub ay ku wareegtay marka waxaa dhici karta ina istiraadaba dadkan cusub hadda xumaanka uguma yaqaaniine bal balaayayaan lagu arag marka bal waa intaasoo iska daydee waa in la gado waa in la gado wa can cali radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam aqiimu lxuduuda xuduudda ooga calaa maa malakat aymaanukum midigyaalkiinnu waxay milkiyeen dadka aad midigyaalkiinu milkideen addoommada aad iska leedihiin xuduudda ka guda rawaahu abu daawuuda wariyey wahuwa fii muslimin ku sugan yahay mawquufun wahuwa xadiidku mawquufun wey fii muslimin xaalu ku sugan yahay wahuwa xadiidkaanu mawquufun wey fii muslimin xaalu ku sugan yahay marka xadiidka marfuuc ahaan waa daciif sanadka marfuuca ah cabdulaclaa nin la yidhaahdaa ku jira cabdulaclaa ibnu caamir ataqlibi ayaa ku jira waana daciif oo imaam axmed iyo a'imo badan ayaa daciifiyeen laakiin waa isagoo waxaa sugan oo mawquufo qawl cali bn abi aalib isagoo ah qawl cali bn abi aalib isagoo ah qawl cali bn abi aalib isagoo ah ayaa sugan wuxuu yidhi cabdulaahi bnu saalix alfawsaan ajmaca alculamaau calaa ana aladii yuqiimu alxuduuda cala alaxraari weliyu اlamri aw man yaquumu maqaamahu kalqaadi culummadu waxay ku ijmaaceen qofka xuduudda dadka xortaa ka oofi karaa waa weliyulamrka waa imaamka muslimiinta amase qofkii booskiisii shaqadiisi u taagan oo uu xil saaray sida qaadigoo kale laakiin addoommada jumhuurtu waxay hahdeen sayidyaalkooda ka oogaya xuduudda sayidyaalka ayaa ka oogaya xanafiyadaa sidaas khilaafsanoo iyagu waxay leeyihiin xuduud ma oofi karo imaamka iyo qofku u fasaxay waxaan ahayn laakiin dee xadiidkaana ayaga loo xijaysanay wa can cimraan ibni xusayna radia allaahu canhu anna imra'atan islaam min juhayna reer juhayna atad way u timid nebiyallaahi nabiga ilaahi sala allahu calayh wasalam walaal hiyo xubla ay uur leedahay min azina zina xaggeed ay uur ka leedahay faqaalad waxay tidhi yaa nebiyallaahi nabiga ilaahayow asabtu xaddan xadaan anugu asiibay xadaan galay fa aqimhu calaya xadka iga oog fadacaa nabiyullaahi nabiga alla u yeehay sala allahu calayh wasalam weliyaha weligeedii gabadhan mas-uulka ka ahaa faqaala wuxuuhi axsin ilayha u samafal ninkii mas-uulkaa inta u yeehi uu yidhi gabadhan wanaag u samee taas waxay kutusayda qofka haddii dembiga ay ku dhacday maahan in layska aflagaadeeyo oo la caayo oo la xumeeyo waxa weyaan xadka allah laga oofina laakiin cay iyo dhib iyo maya la midabta kooro la dulaysto waxba macnaa male keenime faidaa wadacad markay umusho faatini ii keen ma bannaana in xadka laga oofiyo gabadha iyadoo uur leh ma bannaana sababtoo hadday iyadoo uur le laydhaha laga oofiyo caruurkii caloosha ku jiray ayaa dhibku gaara caruurkaanuna waa beri dembi ma gelin caruurkaan wax dembia isagu ma gelin marka ma banaana gabadha uurle xadka in laga oofiyo wakadalika in la qisaasana ma banaana gabadha uurle hadday gabadh kala disho ama nin disho ma la qisaasi karo ilaa ay ka umulayd caruurkuna ka noolaado sababtoo ah caruurkan isagu dembiga wax kuma leh lama ogola marka ciqaabta iyada la ciqaaba inuu iyada inta ka gudbo qof beri ah u gudbo caruurkan yarkan waa beri marka inta wadid markay umusho ii keenu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam faidaa wadacad markay uur ka dejido faatinii ii keen bihaa gabadha weligeedii faacala waa sameey weligii faamara nabigu biha amaru ku baxshay fa shukad calayha iyaaba dharkeeda lagu xirxiray markii xadka laga oofinaya gabadha waa in dharkeeda lagu xirxiraa ayadoo fadhidana xadka laga oofiya waa dharkaa lagu xirxiraa waana inay fadhidaa sababtoo ah waxa wey markay xanuunsato inta rafato cawradeedu inay muuqataa laga cabsana marka waa in dharka si fiican loogu xirxiraa oosan dharku ka bidin waana inay fadhidaa marka xadka laga oofina iyadoo taagan maya ninka laakiin isagoo taagana laada isagoo taagana laada faamara bihaa nabigu waa amray fa shukad waa lagu xirxiray caliha korkeeda hiyaaba dharkeedii uma amara bihaa nabigu amaru ku baxshay in la rajmiyo fa rujima dhagaxa lagu rajmiyey ayadaa qirata marka iqraarka waa ku sugnaada waxa weeyaan xad waa la rajmiyey fa rujimad waa la rajmiyey uma sallaa calayha nabigu salaad janaasahu ku tukaday marka sida muslimiintia loo asan inta la dhaqo oo la karfano salaada janaasaha lagu tukaday nabi maxamed aa ku tukaday sal allahu alay wasalam nabi maxamed aa ku tukaday faqaala cumar wuxuu yidhi tusalli ma ku tukayda calayha korkeeda yaa nabiyallaahi nabiga ilaahayow walxaal qad zanad ay sinaysatay ma gabadha sinaysataad ku tukanaysaa faqaala nabi wuxuu uhi laqad taabad way toobad keentay towbatan toobad toobadaasoo low qusimad haddii la qaybi lahaa bayna sabciina toddobaatan oo min ahli madiinati reer madiine ka mid a la waasicatun kala gaari laheed toddobaatan qof haddii loo qaybiyo toobadda ay toobad keentay janno waa ku geli karaa toddobaatankaas qiimeeda markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam toddobaatan qof haddii loo qaybiyo reer madiinea way kala gaari laheed toobaddaas wa hal wajadta cumarow miyaad heshay afdala wax ka fadli badan min an jaadad inay bixiday binafsiha nafsadeeda lilahi alla dartiisa inuu bixiday gabadhaas nafteeda in ilaah dartiis loo gooyo inay dooratay ma wax ka fadli badanaad ogtay samay laheed rawahu muslim wariyey marka waxa weeyaan qofku dembiga hadduu galo oo uu toobad keeno waxa weeyaan darajo weyn ayuu ku gaarayaa qofka marka dembigu ka dhaco maaha naxariista ilahay inuu ka quusto maaha naxariista ilahay inuu ka quusto waa inuu toobad keeno waxaaba dhici karta inuu ku gaaro toobadda darajo uusan gaareen markaas ka hor inuu ku gaaraaba dhici kartaba marka haddii dembi shaydaanku kugu rido waxa weeyaan naxariista ilaahay lagama quusto wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed